Kumanaan arday oo qaba dareeska gaarka ah ee iskuulada waa muuqaal iska caadi ah ee subax kasta markaasi ay kusoo toosaan bulshada kuwaasi oo marka dadka tacab iyo shaqo u dareerayaan iyaguna u dareeraan goobaha waxbarashada iskuulka hoose dhexe iyo sare aqwaanbilo waxa uu ka mid yahay iskuulada magaalada Kismaayo waxaana halkaasi wax ka barta arday isugu jirto wiilal iyo gabdho iskuulka aqwaanbilo ayaana ka mid noqday kuwa markaasi ugu saameynta badan tayada waxbarashada marka loo eego imtixaanaadka ay qaada wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka jubbaland maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare aqwaanbile ayaa ka warbixiyey habsami u socodka waxbarashada iskuulka hannaanka waxbarashada haddii aan ka waramo hadda waxa weyaan sistamkii hore ee waagii hore dowladii waxa weyaan maaragtay dowladihii hore ee jamhuuriyadda ahaa qaabkii loo shaqaynayayba hadda loo shaqaynayaa waxa weyaan sistamku wuxuu u fadhiyaa four four four oo masalan ay tahay afar fasal oo dugsiga hoose ah afar fasal oo dugsiga dhexe ah afar fasal oo dugsiga sare ah uniformka hadda ardaydu ay qaataanna waa uniformkii hore ee annaga aan kusoo waxbaranay marka laakiin sistamkii waxaa hadda ka duwan oo hadda lagu soo kordhiyey waa database-ka oo ah markaa waxa weyaan ms in la adeegsanayo min federaal ilaa waxaweye isteedyada dhammaantood ay isticmaalayaan halkan marka loo baahdo arday inaad bedesho waxaweye emskaas ayaad isticmaalaysaa kood buu leeyahay marka iskuul kasta koodkiisuu ku siinayaa markaasaad u gelinaysaa ardaygii daaregti waxa weyaan bedelkii hadduu xamar joogay hadduu gobollo dhexe joogay hadduu meel kale joogay markiiba bedelkii uma baahanayo waxaweyaan brosees kale inuu maro marka system hadda casri oo loo diyaariyo way jiraan waxaa kaloo jira nidaamyada hadda la isticmaalo waxaa ka mid ah waxbarashada systemka hadda ay ku shaqaynayso waxaa la adeegsadaa wax la yihahdo scam of work oo mashruuc shaqo lagu jarjarayo markaa iyada ah silibiskii iyo manhajkii oo lagu habaynayo markaa si loo macalinku u awoodi karo inuu cashir diyaarin ku diyaariyo marka taas baa waxyaabaha hadda la adeegsada ka mida waagii hore cashir diyaarinkii laa isticmaali jiray oo dowladihii hore laakiin hadda waxa weya scam of work baa la adeegsadaa kadibna markaa waxa weyaan maaragtay waxaa laga sii diyaarsadaa cashir diyaarin caadiya nidaamka hore wuxuu kaga gedisan yahay buuggii marka scam of work laga diyaariyo scam of workan wuxuu diyaarinayaa cutubka oo dhan halmar buu soo qaadayaa ujeedooyinkiisi iyo waxiisii wuu kala jarjarayaa si sahlan buu ka dhigayaa macalinka marka waxa u sahlanaanaysa inuu cashir diyaarintoose ka qoran karo iskuulka aqwaanbila ayaa markaasi ka mid ah iskuullada ugu daada weyn ee magaalada kismaayo kaas oo wakhti dheer u soo adeegayay bulshada magaalada kismaayo